soo dhaweeyey in maxaanku yidhaahdaa ilaahay uu na gaarsiiyo haddii alla yidhaahdo intaa kadib waxaan rabaa inaan kelmad yar halkan ka idhaahdo sida maxaanku idhaahdaay imaamku khudbadiisii iyo maxaanku idhaahdaa intaba ay ku jirtay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay nabadda nabadda u istaagaan in ay khilaafaadka iyo maxaanku idhaha colaadaha iyo dagaalada ay joojiyaan meel kastoo ay muxuu ahay degan yihiin meel kastoo ay joogaan walaalayaal waxaan leeyahay waa nagu filan tahay wakti nagu filanna waan soo joognay in nagu filanna waaye aragnimo ana waan u leenahay dhinaca colaadaha iyo nabadgelya xumida waxaa la gaaraa isleenahay waktigii markaan aan nabadda iyo deganaanshiyaha iyo dowladnimada aan ka shaqayn lahayn dalka soomaaliya guud ahaantiisba geeska gees dadka soomaalida waxaan leeyahay meeshai ay colaad ka jirto walaalayaal kuwa colaaddaas ku jiro joojiya kuwa aan ku jirin ee degaankaa ka dhowo u gurmada walaalihiinna colaad iyo khilaafka u ka dhaxeeya heshiisiiya ee nabadeeya guud ahaan dalka gaar ahaan colaadaha kuwa ugu dambeeyey ee magaalada marka agagaarkeeda iyo maxaanku raha magaalada beledweyne agagaarkeeda ay ka mid yihiin kuwa ka dhacayay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee degaanadaa degan odayaasha maxaanku idhahdaa dhaqanka iyo hogaamiyaasha bulshada iyo culamaa udiinka iyo waxgaradka intaba waxaan ugu baaqayaa inay u istaagaan sidii dadkaasi loo nabadayn lahaa sidii dadkaasi colaadka taagan loo dami lahaa sidii dhiigga daadanee loo joojin lahaa oo aanu mar damba u daadanahayn walaalayaal dadka soomaaliyeedu in nagu filan waa soo aragnay dhiig daata in nagu filan waa soo aragnay colaad iyo kalabax iyo dhibaato nooma noqoto dadka soomaaliyeed ee abriyada ah ee masaakiinta ah uma noqoto colaad iyo dil iyo dagaal dambe ha la joojiyo ha la joojiyo ha la joojiyo wax ka soo kordhayo oo aan aakhira beel iyo adduunya beel isla jira aan ahayn ma jiraan colaadda intaa markaan intaa uga soo baxo waxaan rabaa colaaddaasi asbaabta ugu weyn ee keenaysahay waa dowladda oo la xoojin iyo dowladdii oo aan la dhammaystirin iyo dowladdu aan muxuu ahay aan weli cagheena sutaagin dowladduna waa dadka dadka ayaa iskale ayagaa samaysta ayagaa laga rabaa waxaan lehay dadka soomaaliyeed aan la garab istaaga dowladda iyo barnaamijka dowladdhisidda dalka oo aan doonayno dowladdani inay dalkao dhan meel walba gaarto waa inaan ogaanaa afar iyo labaatan sano kadib dowladdeennu weli way nugushahay way jilcan tahay waanay koraysaa waxaan u baahannahay meeshii colaade iyo dulmi iyo qaabdarrooyin kale aan uga hortegi lahayn dowladda in la garab istaago siday u xoogaysan lahayd ninka daalimka ah ee mujrimka ah ee sababayo in maxaanku idhahdaa dad badani ay dhintaan laakiin isagu dulmigiisa iyo mujrimnimadiisu ay colaadda ku bilaabanayso dowladda ayaa laga rabaa inay gacanta ku soo qabato hay-adaha dowladda meel kastoo ay joogaan waxaan faraynaa kuwa colaadda hurinayo cidday doonaan ha ahaadeen magacay dooneen ha wateeno yacnii doorkii dooneen mujtamac dhexdiisa ha kula haadaano inaanan marna la aqbalin in nin faajira oo dulmira oo mujrim ah inuu inta kaco qof dilo ee la yidhaahdo reer hebelaa reer hebel dilay macquul maaha waa hebeloo dembiile ah oo dulmilo ah oo mujrim ah ayaa walaalkii kale oo soomaali ah oo aan dembi lahayn dilay marka waa in tallaab laga qaadaa hay-adaha dowladda meesha joogaan waa tallaab laga qaadaan odayaasha dhaqanka iyo maxaanku yidhaahdaay culammada muxuu aha culamaa udiinka meel kastoo ay joogaan waa in arrintaas loo istaagaa war ninkii nin dila walaalkii ah ee soomaaliya waa dembiile reer hebel ma aha gobol hebel ma aha dagaal hebel ma aha waa nin dulmiilo ah dembiilo ah oo wax dilay oo u baahan in tallaabo laga qaado haloo yaanan loo hiilininkaas ha loo hiiliyo midka aan dembiga lahayn ee walaalkiisa ee dembiga ka galay kaas waayo midka u baahan agoonta muxuu ahaay aabbahood la dilay waayo kuwa hiilada u baahan arrintaasi dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan ha ku baraarugaan waxaa kaloon ayadana ugu baaqayaa in maxaanku idhahdaa loo istaago dibu heshiisiinta nabadaynta dadka walaalaha ee soomaalida inaan maxaanku idhahda iscafinno maanta ciidda barakaysan fadligeeda dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal ha la iscafiyo ilaahay maxaanku idhahdaa kafuuru raxiim waaye dembigii laga gala wuu cafiyaa adiga oo soomaali ahoo walaalkaa ahoo muslim ah inaad cafi weydo oo murugadii xanuunka lahayd ee shalay ku soo martay ay ka xoog badnaato cabsinta iyo masaabaxa iyo qalbiga wanaagsan iyo muxuu ahay ku dhaqaaqidda waxa diinta islaamka iyo qiinka ay na farayso waa dhib waxaan leenahay walaalkaaga aad wax ka tabanaysa cabsi dariskaaga cabsi kan kula degaanka ah ee wax ka tabanaysa cabsi maxaa kale aan sidaa aan isu cabsano war kan waxaleeyey dulmiyey walaalkii ee la cafiyeyo adiguna ka garaaw ilaahayna u toobakeen walaalkaana u imaam oo raalligareen midda keliya ee aan muxuuaha adduunyo taama iyo aakhiro taama ku gaari karnaahi waa middaas inaan iska aarsanno inaan maxaanku idhahda istaagna ku gaarina intaa kadib baryahan dambe dowladdu waxay xoog saaraysay fidinta dowladnimada iyo sidii loo fidin lahaa oo dowladdu ay u gaari lahayd daafaha kala duwan ee dalka oo dhan aad iyo aad ayay arrintaas idindilo fiican ku leedahay dadka soomaaliyeedna badankiisu way u istaageen waana u taagan yihiin maxaan rabnaa waayo aragnimadeenni inaan wax ka barano adduunyada waxaa u nooshahay waa inaad wax barataa mar walba marka wixii shalay aan soo barannay maanta waa inay noo ahaadaan wax aan ka faa'iidaysanno oo macnada waa inay ahaadaan waxa maanta qof kastoo soomaali ah laga rabaaha waxay tahay inuu yidhaahdo shalay wixii kula fiicnaa shalay wixii kula fiicnaa sanad ka hor toban sano ka hor shan iyo toban sano ka hor oo aad u aragtay inay siyaasad dugsanaayeen aad iyo aad waxay uga badan tahay maanta inaanay ahayn waxa fiican oo in la yeelo inaanay ahayn li'anna shalay waxaase hadday fiicnaayeen meelayna geyn lahaayeen nama ayay geynin waxaa ugu horeeya arrintaas oo aan dadka soomaaliya guud ahaan ku bogaadina waxaa qabka qabiilka qabka qabiilka iyo reerkeenna miyaa sidaan ah iyo ma reer hebelaa annaga naga roon iyo waxa la midka ah meesha aan joognayna keentay afar iyo labaatan shan iyo labaatan sano ku dhowaad kadib maanta inaan sii joogno meeshii macquul maaha macquul maaha aan dhigno waana intaas qiimiha aad bixinaysa in dowlad soomaaliyeed oo dalkoo dhan hanata oo karaamadii iyo sharaftii ummaddani ay lahayd soo celisaa sida lagu heli karo waa intaas layskuma keeni karo layskumana heli karo labada inay kula weynaato qabka qabiilkaaga iyo magaca qabiilkaaga iyo waxa qabiilkaagu rabo inay kula weynaadaan iyo inay kula weynaato soomaalinimada iyo islaamnimada iyo haybadda iyo sharafta ay leeyihiin dadka kayrkaa ah ee adduunka ku nool inaad ku noolaato siday u nool yihiin sharafta ay leeyihiin aad yeelata labadaas kuma keeni kartid waa laba shay oo aan jeerka kuu wada geli karin mid ka mida marka waa inaad dhigtaa waxaa dhab ah muddooyinkii lasoo dhaafay waxaan dhignay kii qarannimadaan dhignay haybaddii qarannimaan dhignay haybaddii ummadnimaan dhignay in badanoo ka mida muxuu ah mabaadida islaamka ee qiyamka qiimaha lahaan dhignay makaan dhiigga walaalkeed daadinay makaan hooyo soomaaliyeed oo carruur haysata aan barakicinay markaan ku qasabnay in ay dal kale u cararto markaan ku qasabnay dadkeenna qaarkiis inay kiniisadaha magan galaan markaan ku qasabnay dadkeenna qaarkiis inay xuduudaha ka gudbaan markaan ku qasabnay ummaddeennu in ay noqoto kuwa lagu tilmaamo kuwa ugu qaxootiga badan kuwa burcadbadeedka badan leh kuwa argagixisada soo saara waxa intaasoo dhan keena ogow waa qabka qabiilka garabka kuu saaran waaye wax kale oo intaas la gaarsiiye ma jirto aan dhigno marka aan dhigna kaa waa sida keliya ee malaayiinta soomaaliyeed ee qaxootiga ee duurka jirta aan ku soo celi karno ee dalka ay kula soo noqon karaan sharaf iyo haybad ay ku noolaan karaan waa sida keliya ee dadka aan dadnimo nagu dhammayn aqoon nagu dhammayn ummadnimo nagu dhammayn diin nagu dhammayn maanta aan u magangelayno aan u cararayno u hoostagayno oo laleeyahay muxuu ahay soomaaliya muxuu ahay waxaa lagu sadaqaysto meelaha laga leeyahay nama qabato ummadeennu ma qabato ilaahayna naguma kalifin wuu nooga roonaada ilaahay intaas adduunyada meesha ugu qiimi badan ilaahay nagu abuuro ummadda aan nahay kuwa adduunyada ugu qiimi badan ilaahay naga dhigay la'anna midaan nahay diinka islaamkana waan haysanaa mawqica adduunyada aan kaga naalnahay waa meelaha adduunka ugu qiimi badan qof walba uu jeclaan lahaa inuu ku noolaado khayraadka aan haysanaa ee dalkeenna uu leeyahay waa kuwa ugu badan ee ummada ay yeelato waxaase sharaftii haybaddii iyo karaamadii ay noo keeni lahayd waxa naga hortaaga waa tacasubka qabiilka aan ku tacasubayn naga fogeeye waxaasoo dhan naga fogeeye alla kacabsiga in badan naga foge waxaan leenahay aan ka nimaado walaalayaal waayo aragnima intaa ha naga deeqdo aan u soo noqonno waddada toosan qarannimada dowladnimada haybadda iyo sharafta karaamada adduunka ku leenahay macna kuma lihin geela aan qabno macna kuma lihin loda aan leenahay macna kuma lihin inaan dayaasbare iyo maxaanku radaa faamiligeenna nus ka mida uu dibad jiro macna kuma lihin inaan baasaboorre adilada asidanno waxaan macno ku leenahay dalkeena gudihiisa inaan nabad iyo deganaanshiya aan ku dhex joogno aan ku dhex qabno haddii aan doonno uma noolin inaan wax cunno uma noolin inaan maal badan yeelano waxaan u noolnahay inaan cizi iyo karaamo leenahay adduunyada sharaf ku leenahay aakhirana aan u shaqaysanno adduunyada intaas joogno aan dhigno qafka qabiilka aan dhigno dowladiidka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan marar badan waxaad dareemaysaa dowladka fogaansho iska fogayn dowladda dowladda ha laga leexo dowladda hana dayso dowladda war dowladda hadday ku dayso sidaad u noolaan jirtaad u noolaanaysaa sida keliya ee waxa aad maanta ku sugannahay iyo waxaan shalay ku sugnayn oon maanta ka soo dhaqaaqayno oon arkayno maanta shalay lamid maaha shalay daraar lamid ma ahayn toban sano ka hor sidaan ahayn maahin shan iyo toban sano ka hor sidaan ahaynna maahin intaana waa magaca dowladnimada ee mar walba aan ku hadaaqayno aan wadno iyadaas oo aan sii xoojinno oo aan sii qurxinno oo aan u dhammaystirno waxa ay leedahay waayo waxa aan u baahannahay oo maanta soomaaliya ay u taagan tahay waan soo dhaqaaqnay meelaan soo gaarnay runtii shalay wax badan oo aanan haysan ayaan maanta haysanaa laakiin waxaa la yidhi farasku asoo ordaya waxaa kardaashka loogu sii dhuftaa ha ka sii dheereeya dadka soomaaliyed waxaan ugu celcelinayna maaha inaan meel cidlaa taaganna meel fiicanaan joognaa laakiin waxaan ugu celcelinayna waxay tahay war sidaan si kasii qurxanaa jirto oo aan yeeli karno aan yeelno ilaahay ilinkiisa bi alla yidhaahdo intaas kadib dadka soomaaliyeed meel kastoo caalamka joogaan waxaan leehay ciid wanaagsan halla iscafiyo dib u heshiisiinta ha laga shaqeeyo kuweenna taagda daran alloo waxeeyo aad iyo aad qof walba soomaali ahow meel intaad fadhiisata in yar maskaxdaada ka shaqaysid dib u celi micnay waxa aad arkaysid micnay waxa aan ku sugannahay ninka soomaaliga ah ee sheeganaya inuu yahay nin muslim ah ee sheeganaya weliba inuu yahay nin diinka u gargaaraya ee waxa uu samaynayaana ay sababayso qof soomaaliya oo hooyo soomaali ah iyo caruur yacni soomaali ah oo muxuu ahay dhallaan ah in ay magan galaan meelo kale diimo kale kaniisado macbadyo kale ay nolol ka raadiyaan ay magan galaan ma garanayo walaal muxuu ahay muslimnimada meeshaas gaarsiin kartay ku jirto xikmad ku jirta ma garan karo ogoobey kuwa qoryaha la dudayo kuwa qaraxa jidka dhigayo kuwa dadka dilayo kuwa maxaanku idhahday abriyada si naalaa yacni meel aan ayagoon loo meeldayin laaynayo waxaad sababaysaan waa intaas malaayiin soomaaliya inay magan galaan dadan soomaali ahayn malaayiin soomaaliya inay magan galaan meel diintooda wax ku gaarayso malaayiin soomaali maalin walba idaacadahan ku maqalnaa carruur soomaaliyeed oo waalidkood laga watay yaa u sababa yaa ilaahay aakhiro uu kula xisaabtamaya kan sababay cunugaas inuu cararo uu meeshaas tago ama waalidkiis inuu garabka inta ku qaato la cararo uu meeshaas tago kan u sababka ahay ayaa aakhiro ilaahay kula xisaabtamaya middaa qof kasta oo soomaaliya oo carartay xuduudda ka gudubtay ajnabi u gashay kaalmo u raadsatay oo xoog hadday ahaato iyo hadday caqli ahaato xoolo ahaataba waxa uu ka cararayay waa soomaali kale waxa uu ka cararaya waa soomaali kale dib u eeg marka maxaad soo kordhisay war colaadaadu maxay soo kordhisay nimankaa maladiidka ah ee duurka cararaya waalidiinta soomaaliyeed wiilashu geeda lagama soo gooyo waalidaa dhalay walaalaa la dhasheen maxaanku idhahdaa hooyo aabbay leeyihiin reeray leeyihiin qabiilka aan sheegayno qabiilka meesha ugu fiican wax samayn kara waxay tahay inta isku tago wiilashiisa inuu ka soo ceshado shabaab inta isku taga inuu yidhaahdo wiilasheenna muxuu ahay shabaab aan ka soo ceshano wax ugu fiican oo qabiilku samayn kara waa intaas ha sameeyo wax fiican haddii uu leeyahay waxa ugu fiican uu samayn kara waa intaasa qabiilku ha sameeyo oo waalidka iyo walaalka wiilkaaga ama walaalkaa haddaad shabaab ka celin weyday ood adiguba inta ku dadaasha aad celin weyday iska soo sheeg beri kama wiilaan leeyahay intaasoo sanuu jiraa shabaabuu galay meel hebela ugu war dambaysa ama meel hebelu joogaa soo sheeg dembikaa ilaahay agtiisana dembi kaagama qora ummadda horteedana muxuuaha aad iyo dembi ku maraya aad iyo dembi ku maraya laakiin markaad qariso oo markuu meel kuu soo diro ku yidhahdo hooye sidaanaan ahay aabba sidaanaan ahay walaalkay sidaanaan ahay aad e b c-ga lacag ugu tuurto oo markuu muxuu ahaa soo daro u yimaado uu mardadaba iyo maxaanku idhahday hadimo ummadda inuu dhaxliga u yimaado aad qariso waa tiraa kan waa la ogyahay baryaan la arag oon la qabanin guriga gadaal u gili aad tiraadi waxa uu samaynayo ubaad la samaynaysaa dembiga uu leeyahayna waa la leedahay ilaahay hortiisa iyo ummadda horteeda intaba nimankaasi waxa ay wadaan diin ma aha waa la sheegay in badan culimmada way sheegtay waa laga xigtooday diin ma ahan dadnimadeennana way na tusaysaa in aanay nahay dagaaladii qadariga ahaa iyo kuwii yaryaraa iyo dhexdeenna ahayaan maaro u laamaray oo aan iska celinayn aan ka tashanayno kuwa nin kale oo meel jooga aan la garanayno duurkaas jiraahay fikirku iska leeyahay noorkeed oo wado maanta sax ma nimankaasi waa lala dagaalamay dadka soomaaliyeed oo dhanaa la dagaalamay kuwooda markuu si un u garta na waxaan leenahay waa soo dhawaynaynaa dalkan dalan ahayn ma qabaan dalkaanaa dalkoodii ah waa soo dhawaynaynaa hadduu diido waa layska celina dadka soomaaliyeedna nimankaas dagaalkooda inuu soo gaabto u dhammaadaan masaxad ma jirtaa haddii kale maamaadii ahaydee laba marooda hadday isgaranta cooskaa ku rafaad dadka korkiisa waa wax laisku dilaa lagu dagaalamayo macruul maaha markale dadka korkiisa in maalin walba lagu dagaalamo xabad shabaaba loo wada dhaliyo askari dowladda u fuuraa inuu shacaba ku dhacdo shabaabkiina inuu shacabki dilo waxa ugu dambeeyo muxuu ahay dhibaato iyo duruufo igana waa waa shacabka soomaali waana dhibay waana gubay waana ka xunnahay ma jecli waxaan jecelnahay maaha laakiin waa laga fursan waayo sida looga fursan karo marka waxay tahay inaan intaan isugu tagno aan soo gaabino hawshaas oo muddada inta naga dhammaata aan u jeesanno dalka sidii aan u dhisi lahayn iyo dadka sidii aan u noolan lahayn kuwa dibadda naga carabana aan u soo celin lahayn oo dalkeedu u noqon lahaa dal degan deganaansho siyaasadeeda deganaansho dhaqaalo deganaansho amnida ilaa goormaan cabsi ku noolaan karnaa dhibka ugu daran iyo cadowga ugu daranna waa cabsida la sideeda aad cabsanaysa oo aad shabaabkiio inta balaayo ku maleegayo oo meeluu geyi doono iyo meeluu ka qarxi doono aadan ogeyn oo xaaskaagiiyo suuqa aadamiyuu ku soo qarxinaya odagaagiiyo shaqo aadamiyuu ku qarxi doonaa wiilkaagii oo iyo gabadhaadii iskuulka aadamiyuu ku qarxi doonaa aadan garanayn inaad intaad ka cabsato aad ka aamusto waayo dhibaatada ugu daran meeshay ka taagan tahay soo sheega dowladda u sheega meel hebelay joogeen meel hebelay dhagar ku abaabulayeen dhagar qabi iyo maalkan mariya soo dhe dowladda idaa xil ka saariya in la tacaasho markaa shacbiga ayaa indho iyo dhaga u ah dowladda indho iyo dhaga kale ma lahan dowladda la garab istaago waa sida keliya aan dhibka uga bixi karin ilaahay idankiisa ilaahay waxaan ka baryayaa dadka soomaaliyeed qulubtooda inuu isku soo jeediyo ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeed abaaraha iyo duruufaha adag ilaahay inuu ka saaro ilaahay waxaan ka baryayaa colaadda iyo dhibka iyo qaxa ummadda inuu ka joojiyo ilaahay waxaan ka baryayaa dalkaana nabad ah inuu ilaahay u tuso ilaahay waxaan ka baryaa ciidan ciiddeeda si nabad ah oo deganaanshiya ah oo qalbigeena uu nag yahay oo dhammaanteedna aanu macno leenahay in ilaahay uu gaarsiiyo ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa xanuunsan inuu ilaahay caafiyo ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa dhaawaca inuu ilaahu bogsiyo ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa adoontaa inuu noloshooda soo kor u qaado oo qulubteena ku hadeeyo inaan kaalmayn dhammaanteed ilaahay waxaan ka baryaa ummadda soomaaliyeed midnimadeeda ilaahay waxaan ka baryaa dowladda soomaaliyeed dhaqangalkeeda dhammaanteed walaalalkii aan ducaysanno aan iscafino wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu